إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay ehelada sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalk oo lagu waayey dagaalkii cusweyne ayaa codsaday in nolol iyo geeri lagu sheego sarkaalkooda isbeddelka guud ee deegaanka kunyabarow ayaa waxaa maanta si rasmi ah ugu bilowday howlo caafimaad oo indhaha ah kaasoo ay dad badan ka faa'iidaysanayaan dad soomaali ah ayaa kooxa loo yaqaano magafayaasha ku haysteen dalka tunis ayaa dib ugu soo laabtay dalka shil gaari ayaa ka dhacay duleedka magaalada berbera ee waqooyiga galbeed soomaaliya kaasi u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac taliska africom ayaa qirtay in diyaarad militari uga burburtay koonfurta soomaaliya maamulka la baxay puntland ayaa waxaa lagu eedeeyey in maraakiibta shisheeye uu ku gacansiiyo xaalufinta ay ka wadaan xeebaha dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada qadar goosgoos ah oo ku saabsan filim cusub oo idaacadda islaamiga ah alfurqaan ay caawi baahin doonto gebi ahaantiisna waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha allah بسم الله الرحمن الرحيم
ummadda waa baaba'day ummadda waa baaba'day dhulbaa waa jiro dhac baan lagu bilowday dhulkayagii baa la dhacahayaa jiingadahaas wuu shishay ahaayeen si aheer u gaareen deen u soo qaaday ayuu ayuuta loogu dhiibay aheerkaan lagu gaari in lagu dhisto jiingado hee maanta maxaa muu leeyahay baxa baxa dadka ma waraysan ma waraysan ma raba sirteydii inaan bannaanka soo dhigo meediyaha si fiican la iiga daawado ma doonayo laakiin maanta dambaa i soo dhigaysa dadka in la yidhaahdo sidii bisadii ama eygii la yidhaahdo ilmihiin afka ku qaata xaq ma aha waxaad moodaaba inaana waddan kale qaarad kale midhaa dad ku nool camal annagaa khaldan ma mise waddankaa waa waddan khaldana
waa duhur sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay sagaalka bisha kow iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkii oo dhan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay xalay dagaalo culus ku qaadeen xerada ciidamada afrikaanta ee xabashida etoobiya iyo saldhigga ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo ilaa iyo hadda maanan helin khasaaraha gaariya xabashida iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed dhanka jubbada hoose xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerareen maanta ciidamada maamulka la baxay jubbaland oo biyi ka dhaansanayay ceel buula xaaji ee duleedka magaalada kismaayo waxaa jira khasaare dhimasho dhaawac oo soo gaaray ciidamada jubbaland sida ay sheegayaan ilawareedyo waxaa jira khasaare dhimasho dhaawac oo soo gaaray ciidamada maamulka jubbaland siday wararku sheegayaan ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay sidoo kale weerar saf ballaaran ah ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan xaafadda hanta dheer ee degmada afgooye ehelada sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu waayey dagaalkii cusweyne ayaa codsaday in nolol iyo geeri lagu sheego sarkaalkooda warkaasi waxaa soo jeedinaya farxaan cali sarkaalkan lagu magacaabo mukhtaar xasan tifow shaah macabe oo ahaa taliyihii hogaaminayay ciidamadii dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalkii cusweyne ayaa ilaa iyo hadda dowladda federaalka waxaysan ka hadlin nolol iyo geeri halka uu ku dambeeyo ehelada shaah macabe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda ay nolol iyo geeri ku la'yihiin waatan xaaska shaah macabe oo tilmaamaysa in iyada iyo carruurteeduba ay dayacan yihiin oo aan xitaa looga tacsiyadaynin xaaladda ay ku sugan tahay xasan sheekh iyo dowladdiisana ku eedaysay inay ka aamuseen inuu naga aamuso madaxweynaha soomaaliya taas waa mid qaranka soomaaliya dib u dhac ku keeni karta waa mid aanan loo baahnayn qaar kamid a madaxdii halkan ka hadashay ayaa dowladda soomaaliya waxay ku codsadeen inay ka hadasho arrintan oo ay kala caddeeyaan inuu nool yahay taliya shaah macabe iyo inuu geeriyooday
waxaa isna dhankiisa warbaahinta la hadlay nin ay ilma adeer yihiin taliyaha la la'yahay ee shaah macabe wuxuuna sheegay in walaalkii ay ugu wardambeysay in muddo ah isagoona baaq u diray dowladda federaalka haddii horta runta aan isu sheegno aniga walaalkiis adeerkiis uu dhalay ayaan ahay waa la kurbaysan yihiin waa la dhibtoon yihiin sidadkooda warqabnana sanad iyo xoogaa warbixintiisaa ma hayno noloshiisina ma hayno geeridiisiyo saxana ma hayno ilaa iyo haddana wax naga siiyey tafaasiilaad ninkeenniyahow nololan uga warqabnaa si dhabana aanu kaa idinkuu soo sheegi doono amba waa dhintayna weli ma arkin waxaan rabnaa marka in uu waqti dhow nugula soo xiriiriyo xaasaskii lasoo hadaliyo qaraabadii lasoo hadaliyo ciyaalkiina xaquuqdiisii oo meel saaro darajadiisi meel saaro ehelada saraakiisha iyo askarta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku laysa fagaaraha hore ee dagaalka ayaa in badan waxay warbaahinta u sheegaan in wiilashooda loo baahan yahay oo keliya markay caafimaad qabaan iyagoona tilmaamay inay ku dayacan yihiin isbitaallada ku yaala soomaaliya gaar ahaan muqdisho dagaalkii cosweyne ayaa dhacay lix iyo labaatankii agosto labada kun iyo saddex iyo labaatanka kaasoo ay ku halaagsameen saraakiil iyo askar ka wada tirsan dowladda federaalka waxaana looga dilay in ka badan laba boqol oo askari tiro intaas ka badanna looga dhaawacay iyadoo laga qabsaday gaadiid gaashaaman hub iyo agabyo kaloo militari oo aad u badan isbeddelka guud ee deegaanka kunyabarow ayaa waxaa maanta si rasmi ah ugu bilowday howlo caafimaad oo indhaha ah kaasoo ay dad badan ka faa'iidaysanayaan mubaarak cumar mubaarak ayaa faahfaahinaya maanta oo sabti ah waxaa isbitaalka weyn ee deegaanka kunyabarow ka bilowday howlo caafimaad oo dhanka indhaha ah kadib markii ay isbitaalka soo gaareen dhakhaatiir aqoon u leh caafimaadka aragga dhakhtar abuu samiira oo ku takhasusay cilmiga indhaha islamarkaana jaamacada uga baxay dalkiiyo dibaddiisa ayaa si toosa u bilaabay inuu qaybilo dadkii ugu horreeyey ee isdiiwaangeliyey dhakhtarka ayaa wata qalab casri ah oo loogu talagalay indhaha doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta joogtada isbitaalka weyn ee kunyabarow ayaa noo sheegay in dhakhtarkan noociisa aanu soo marin magaalooyinka isagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan dhakhaatiirtii ayaan tanba idaacadda laga sheegaya la cilaaminayay oo ahaa dhakhaatiirtii indhaha ku takhasusay si gaar ah cudurada indhaha ee runtii way yimaadeen maanta si toosa shaqada ay u bilaabi doonaan waxyaabaha ay bilaabi doonaan ama shaqada ay qaban doonaan runtii waa intii idaacadda aad ka maqlayseen runtii waa waxaa la jira waxyaalo cusub oo dhakhaatiirtii horey u imaan jirtay gobolka aysan qaban jirin ee run ahaantii aad iyo aadna muhiim u ah dadka in loo qabto waxaa ka mid ah waxyaalahaas ay qabanayaan insha allahu tacaala indhaha weershada oo kale dadka indhaha ka qalloocan runtii hadda ka hor may imaan dhakhaatiir samaynaysa wilaayaadka runtii waa fursad marka weershaha indhaha qallooc ayay toosin doonaan sidoo kale waxay qaban doonaan biyaha dadka indhaha kaga furan yihiin ama muddo indhaha ay maaragtay biyo kaga jireen oo maaro loo waayay runtii biyahaasna way xiraayaan waxyaalaha marka dhakhaatiirtan hadda ay ay qabanayaan oo cusub aysan horey wilaayaadka looga qaban waxaa intaas dheer marka shaqooyinkii kaleoo tiro badnaa oo la xiriiray indhaha hadday ahaan lahayd daaweynta xasaasiyadda cabirka okyaalayaasha goojooyinka ayu nooc fitamiinaadka indhaha cabiradooda kala duwan dhammaan howlahaas ayaa maanta noo bilaaday insha allahu tacaala soo dhowaada dadweynaha ayaa isbitaalka kusii qulqulaya kuwaas oo isugu jira kuwa dareemaya xanuuno dhanka aragga ah iyo qaar danaynaya inay tijaabiyaan caafimaadkooda indhaha waxaan habeen dambe idiin soo gudbin doonaa waraysi muhiim oo aan la yeelanay dhakhtarka qaabilsan howlaha daaweynta indhaha oo lagu magacaabo dhakhtar abuu samiira insha allah dad soomaali ah oo ay kooxaha loo yaqaano magafayaasha ku haysteen dalka tunis ayaa dib ugu soo laabtay dalka warkani waxaa faahfaahinaya cabdalla mukhtaar dadkan oo ay tiradoodu ahayd afar iyo labaatan ruux ayaa waxaa u suura gashay inay kasoo badbaadaan gacanta kooxaha loo yaqaano magafayaasha ee dhibaateeya dadka tahriibayaasha ah kuwaasoo laheystayaal ku ahaa dalka tuunis laheystayaasha ayaa waxaa ku jiray ilmo yar oo dhalan wax ka yar kow iyo toban bilood waxaana in muddo ah ay la kulmayeen xadgudubyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo aan kala joogsi lahayn oo kaga imaanaya kooxaha burcadda ah ee tahriibayaasha waddada u gala haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada dib ugu soo laabtay dalka ayaa ka warbixiyey dhibaatadii ay kula soo kulmeen dalka tuunis oo in muddo ah gacanta ugu jireen waxaa loogu yeero magafaha magacaygu waa maxamuud cabdixaaj farax waxaan reer argeysaanay baan wadda ka tegey oo ka taaribey dee camalla'aan iyo waxaatay duruufun baa naga gaxaysan waddankaygii adow magafaan marnay oo kharashaad badan iyo waxaatay waxaan kuudi dee adduun dee xaafadii kuma hadhin maanta haddana annagoo farmaran dee annagana waxaatay dalkayga hooyo waa ka maari mooyno oo soo laaban alxamdulilah rabbilcaalamiin marba haddaan horta maanta dhulkayga hooyo joogno alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale ilaa muddo shan sanaa baan hadda waddanka ka maqnaa wax allii waxaan laygu samayn horta ma jirto de waxaan nin raga lagu samayn waanan jidhkaygunbaa lagu soo xadgudbin mooyaane laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa laygu sameeyey magafayaasha ayaa ah kuwa dadka tahriibayaasha ah afduubta kadibna ay ka qaadayaan lacago xaddhaaf ah waxaana marar badan dhacday in dadka qaar ay afduubteen ay ku dhintaan tacdiibka daran ay kula kacayaan tahriibayaasha kuwaasoo ay ku jiraan dad badan oo soomaali ah oo ay ugu badan yihiin dhalinyarada culimada ayaa marar badan waxa ay dhalinyarada soomaaliyeed ee ka tahriibaya dalkooda ay ugu baaqeen inay ka joogaan arrintaas oo ay ka shaqaystaan dalkoodayna ka difaacaan dullanada guracan ee ay ku soo qaadeen ciidamada shisheeyaha ah kuwaasoo boob ku haya khayraadka dalka dhanka kalena ay xadgudubyo isugu jira dilal iyo afduubyo u geysanayaan bulshada soomaaliyeed shil gaari ayaa ka dhacay duleedka magaalada berbere ee waqooyi galbeed soomaaliya kaas uu geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar shilkan oo ahaa mid aad u xogan islamarkaana dhaliyey khasaarooyin kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada berbera ee waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka horimiyo maamulka la magac baxay somalilan shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari xamuula iyo gaari kale kuwaasoo ka dhashay khasaarooyin naf imaalba leh inta la xaqiijiyey ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday oo ahaa mid ka mid a darawaladii gaadiidka isku dhacay dhan kale duleedka magaalada berbere ayaa waxaa ku rogmaday gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku nafwaayey haweeney taas oo ka mid ahayd qoyska saarnaa gaariga halka uu dhaawac soo gaaray darwalkii waday gaariga taliyaha ciidamada wadooyinka maamulka la baxay somalilan ee berbera maxamed cabdi xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay shiralkan habeenkii xalay toole ahaa koob iyo tobankii saac iyo daqiiqado kan waxaa ka dhacay shil keenay dhimasho iyo khasaare gaadiid waxaa isku dhacay labadaa gaadhi gaadhiga shaambooga iyo gaadhiga weyne kontinerka sida waxaa ku dhintay hal qof oo darawalintii mid ka mida ah darawalkii kale gacantaanu ku haynaa waxaa kaloo isna saa toddoba saac markay ahayd saacadda toddobadii subaxnimo ka dhacay magaalada barigeeda kantarool bari looga baxo dhinaca burco hal gaadhi oo wintana ku qallibmay isaguna oo ay saaraayeen dad faamiliya halkaa waxaa ku geeriyootay marxuumad darawalkiina waa dhaawacmay gaadhigaa waday muddooyinkii dambe dhulka uu ka harimay maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa aad ugu soo badanaya shilalka gawaarida kuwaasi oo geysanaya khasaaroon isugu jira dhimisho iyo dhaawac taliska africom ayaa qirtay in diyaarad militari ugu burburtay koonfurta soomaaliya tafaasiisha warkaasi waxaa soo gudbinaya maxamed sheekh war qoraale oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa lagu xaqiijiyey in diyaarad nooca dagaalka uga burburtay qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya qoraalka ayaa lagu baahiyey bartekis ore la ohan jiray twitterka ee africom ayaa lagu sheegay in diyaarad nooceeda uu yahay m q c uga burburtay qaybo ka mid a koonfurta soomaaliya labaiyo toban iyo afartan duurnimo shantii bisha noofembar ee laba kun afar iyo labaatanka africom ayaa sheegtay in baaritaano horudhaaca oo ay samaysay ay muujinayaan in burburka diyaaradda aan ay ku imaan gantaalo dhulka laga soo turay sidaas oo ay tahayna ay weli ay wadaan baaritaano dheeraad ah natiijada ka soo baxdan ay warbaahinta la wadaagi doonaan sida lagu sheegay warka ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika dhowaan ay aheyd markii deegaanka fariisoole ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ay ku soo dhacday diyaarad nooca duqaymaha fulyo ah oo ay gantaalo ku rakban yihiin waxaana dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xaqiijiyeen in diyaaraddu ay leedahay dowladda maraykanka dowladda maraykanka ayaa duulaan qaawan waxay ku joogtaa dalka soomaaliya diyaaradaheeda gantaalada sida ayaana duqaymaha loo meeldiyen ka fulyaa deegaanada nabdoon ee dadka shacabka ay degan yihiin taas oo marar badan keentay inay ku dhintaan dad shacab ah oon waxba galabsan kuwaas oo ay ku shaabadeeyaan inay ka tirsan yihiin waxa ay ugu yaraan argixisada oo ay ula jeedaan islaamka iyo ehelkiisa marar badan diyaaradahan cidna kaxeen ee loo yaqaano daroonka oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa waxaa gacanta ku dhigay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka la baxay puntland ayaa waxaa lagu eedeeyey in maraakiib shisheeye uu gacan ku siinayo xaalufinta ay ka wadaan xeebaha dhulka uu ka aramiyo maamulkaas warbixintani waxaa inoogu diyaariyey cali aadan maamulka puntland ayaa waxaa lagu eedeeyey in maraakiibta shisheeye uu gacan ku siiyo xaalufinta ay ka wadaan xeebaha dhulka uu ka aramiyo maamulkaasi maalmihii lasoo dhaafay dhibaatooyin kala duwan ayaa ka taagnaa majaalka kalluumeysiga ee deegaanada uu ka aramiyo maamulka la baxay puntland dadka deegaanka ayaa gebi ahaanba loo diiday inay ka kalluumaystaan xeebaha taas beddelkeedana ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa maraakiibta shisheeye ku gacan siiya xaaluufinta badda qaar ka mid ah kalluumaysatada oo ka hadlay dhibaatadan ayaa waxay sheegeen in arrintu ay hadal soo dhaaftay ayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan maraakiibta shisheeye waxay intaas ku dareen in rasaas ay ku soo furaan dadka kalluumaysatada ah
saasay tahana dooyo canqaroo meelahan uga shaqaysana weynay hal nusmayl bay noogu yimaadeen wax qalabka meelahan wax ka dhiganaa weynay dee meelahan u shaqa tagno iyo meel kaloo aanu aadan midnana gara weynay meesha aan ka shaqaysanaynay waddankii o dhan iyagaa xaalufiye waxaan naha kalluumaysato dad kalluunka ka shaqeeyo kalluunka jilaabta annagu nahay waxa haata annagu ka jilaab weynay dooyaha anqarta badda lagu soo daayo goortaa laba meel tagtay xabad bay kaala soo daarayaan inaan xeebta joogno dantaan nagu kalaftay ka dhaqaaqa weyna xeebta halkaasay jareefayaan layar beeshadeen wax inaan la dagaalana marka waa sharci gacantaan ula tegaynaa si daymayno haddii kaloota hanaga tagaan meesha doona waddamadooda iyayna dhibaatay annagu dhibaataymayno su-aalihii xeebtii yidhi waa qaateen waxaa weeye jariif waa jariif habeen maalin waxay joogaan xeebtii hal mayl laba mayl saddex mayl meel kasto wax habeen maalin waa shaqaynayaan baddanka dhix maayaan dadka ma- xeebta ka shaqaysana waa xabad bay kala daaleen habeen iyo maalin bay amnaad bay u kalmasanayaan layra bayna badda ku jirayaan oo wixii soonaha jooga iskugu imaanayaan haddaa u soo dhawaatid aaga waa timaadana waa xabad kan doomanka ankarka wato annaga waana wareeriyeen maanta uka dartood ayaa u joognaa xeebta waana soo xabadeeyeen mana naga qalab fiicna habeen iyo maalin leeray bad ku hayaan kalluunkii waanay dhammeeyeen ee magaalada waa inaa iska qabanaa raggaas maalmihii lasoo dhaafay ayaa kalluumaysatada degmada garcad ay ka cabanayeen maraakiibta shisheeye ee ka kalluumaysta xeebaha badda soomaaliya kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa waxaa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan guud ahaan warkii alfurqaan waa nageyntaa